dadka yamaniyiinta ah ee ayaguna ka soo caraday colaadda waan soo dhawaynaynaa shalay waan ku baxsannay maanta inay nagu baxsadaan dib kuma qabno wixii aan haysanno waan la wadaagaynaa waanan soo dhawaynaynaa laakiin mar walba il iyo aragti gaar ah ayaan ku eegaynaa amuuraha amniga dalkeenna quseeya amuur raalli kama ihin daacish iyo alqaacida iyo walax kale oo baasoo dhan inay dadkaa qaxootiga masaakiinta kusoo dhex dhuntaan waana dhaqanna ay sameeyaan marka taasna taxadir dheeri aan ka muujinayna annagoo dadka yamanta ah aanan dhibaynin aanan diidanayn inay noo yimaadaan laakiin haddana dadka xabaarsan mabaadida noocaasa ee muxuu ah waan ilaalin doonaa il gaaran waan ku hayn doonaa